In ka badan laba boqol oo qoys oo danyar ah kuwaas oo ku nool degmada Xamar-Jajab ee gobolka Banaadir ayaa loo qaybiyey deeq raashin ah oo loogu talagalay in ay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeqdan gargaarka ah oo maamulka degmada Xamar-Jajab uu gaarsiiyey qoysaskan danyarta ah ayaa waxaa iska soo arooriyey dadka degmada Xamar-Jajab ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, iyadoona baahi weyn ay u qabeen, taasoo ku soo aaday xilli maanta ay kow tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Taliyaha saldhigga Xamar-Jajab iyo maamulka degmada ayaa goobta kula hadlay warbaahinta iyaga oo ka mahadceliyey deeqda la soo gaarsiiyey dadka danyarta ah, waxaana ay u mahadceliyeen cid kasta oo gacan ka geysatay in deeqdan la soo gaarsiiyo qoysaskan.
maanta oo rabadaan kow tahay ee dad shacab ah ee reer xamarjaba iyo deegaanka ah dal iyo dibad loo isxilqaamay ayaa waxay go'aansadeen ee dad cadadooda gaaraya laba boqol oo ruux oo guri guri loogu tegay daruufahooda iyo xaaladooda lasoo qiimeeyey inay ee raashiin afuraada ay u qaybiyaan nala wadaaga anagoo maamulkii ah iyo hay-adihii amniga kana guddoonnay codsigooda lana qaybinay saakay lagu qaybinayo xarunta degmada xamarjajab qof kastoo baxsaday waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad lasoo koobi karin allah ka siiyo intii u istaagtay ee ka dadaashay ee aragtay daruufaha jira u gudbisay walaalahoodina ajar iyo xasanaad allah ka siiyo saakay aadaan ugu faraxsannahay runtii in laba boqol oo qoys meeshan wax lagu siiyo dadka raashinkaana hay-ad maysan keenin ee waxaa isxilqaamay bulshadii reer xamar jajab qofkii ilaahay wax siiyey oo dalka iyo dibaddaba leh Ee, dhammaantiinna waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo ramadaanku bilaha kale waa ka fadli badan yahay waa ka khayr badan yahay dadka meeshaan hadda joogana waa dadkii ugu mudnaa oo runtii wax la siin lahaa guddiga ka shaqeeya u istaagana howshaana waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo dadka kale oo reer xamar jajaab ah oo ilaahay wax siiyana waxaan ugu baaqaynaa in dadka walaalahooda ah ay ku daydaan oo ay bulshadooda ay gacan siiyaan oo ay garab istaagaan
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay cawil maxamed faarax iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada oo sharaxaad ka bixiyey dadaalada loo baahan yahay in bulshada lagu caawiyo maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta kow ay tahay insha allah waa mahadsantiin insha allah kheyr allah ni siiyo dadkii walaalka soo qey- soo dal iyo dibad joogo oo kheyrkan ka qayb galay oo ilaahay subxaana watacaala waafajiyey dadkan walaalaha oo dhiban in bil ramadaan la afursiiyo wax weyn waaye kheyr allah ni siiyo allah ni barakeeyo jazaaka allahu kheyra meesha ka soo bixiseen ilaahay subxaana watacaala meel ka kheyr qabta ilahu bedel insha allah jazaaka allahu kheyr dadku qoraxay joogaan warkan ma sii badi karno ilaahani barakey insha allah maanta maalin ay ka mudan tahay oo maxaa la jira raashinkan dad aad ku sadaqaysan lahaydeen ma jirto miisaankiina xasanaadkana allah idinku kabo waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa walaalkay caabil maxamed faarax oo soo abaabulay barnaamijkan iyo dhammaan asxaabta kale oo xoogooda iyo maxaa la jira juhdigoodana maxaa halkan ku bixiyey